aan ku bilowna wararka ka imanaya magaalada kismaayo ayaa sheegaya in laba qof ay ku dhinteen lix kalena ay ku dhaawacmeen qarxis nidaamina oo maanta ka dhacay meel ku dhow masaajid qadiimiya oo ku yaala magaaladaasi kismaayo wararku waxay intaasi ku darayaan in qofka weerarka geystay uu bartilmaameedkiisu ahaa guddoomiyihii rugta ganacsiga ee jubbaland shaafir raabi kaahin oo allah u naxariistee la sheegay inuu markii dambe dhaawac soo gaadhay u geeriyooday wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ayaa faahfaahinta warkan nooga soo diray magaalada nairobi ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey saddex qof oo uu ka mid yahay qofkii isqarxiyey ayaa ku geeriyooday ku dhowaad toban kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta wax yar uun ka hor salaadii jimcaha uu weerar ismidaamin ah uu ka dhacay meel u dhow masaajidka jaamaculqadiim ee magaalada kismaayo qaraxa ayaa waxaa bartilmaameedkiisu u ahaa guddoomiyaha rugta ganacsiga jubbaland shaafi raabi kaahin kaasoo goor dambe oo maanta ah magaalada kismaayo ugu geeriyooday dhaawac culus oo ka soo gaaray qaraxa ismidaaminta ah goobta uu qaraxa ka dhacay oo ah bartamaha magaalada kismaayo islamarkaana ay ku yaalaan xarumaha dowladda hoose ee magaalada kismaayo ayaa waxaa firirka ka dhashay qaraxa uu sababay inay dad badan ku dhaawacmaan dadka dhaawacmay waxaa u badan caruur ka agdhoweyd goobta uu qaraxa ka dhacay xilligii qaraxa uu dhacayay ayaa ahaa xilli dadka magaaladu ay u diyaar garoobayeen tukashada salaada jimcaha taliyaha ciidamada booliska maamulka jubbaland maxamed naasir guuleed oo aan qaraxa kadib telefoonka magaalada kismaayo aan kula xiriiray ayaa waxa uu iiga warramay sida ay wax u dhaceen intaasi kasakow taliyaha ciidamada booliska jubbaland maxamed naasir guuleed oo aan waraysigan kadib telefoonka magaalada kismaayo aan kula xiriiray ayaa sidoo kale ii xaqiijiyey in guddoomiyihii rugta ganacsiga jubbaland shaafi raabi kaahin uu u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qaraxii maanta maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkii ismidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay magaalada kismaayo qaraxan ayaa imaanaya xilli bilihii lasoo dhaafay ay xasiloonayd magaalada kismaayo toddobadii bishii julaay ee sannadkii hore ayay ahayd markii maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka madiina oo horey loo oran jiray hoteelka cascasey halkaasoo ay ku dileen ku dhowaad lix iyo labaatan qof oo ay ku jireen wariyayaal iyo aqoon-yahano soomaaliyeed khadar maxamuud xareed v o a nairobi